جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa qorsheynaya dilka saraakiisha ugu sarreysa dowladda iiraan si uu u burburiyo heshiiska maraykanka iyo iiraan weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya qalab sirdoon oo ka yimid dhanka maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dab khasaare geystay ayaa ka kacay magaalada boosaaso ee xarunta ah gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo hoggaanka qabaa'ilka degaa jubbada hoose ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi wilaayada baay ayaa olole caafimaad oo lagu daaweynayo xoolaha la dhaqdaa ka fulisay deegaano ka tirsan wilaayadaasi munaasabad lagu daafurayay ceerbiyood ayaa ka dhacday deegaan hoostaga ah degmada baardheere ee wilaayadaas
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada warkeenna ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo fidsan maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa qorsheynaya dilka saraakiisha ugu sarreysa dowladda iiraan si uu u burburiyo heshiiska maraykanka iyo iiraan nuur cali warsame abuushaybe ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya wargeyskada new york times oo soo xiganaya saraakiil maraykan ah ayaa sheegay in sahaynadu laga yaabo inay qorsheynayaan dilka qaar ka mid ah wadahadalayaasha ugu sarreeya ee iiraan xilli washington ay waday wadaxaajoodyo xasaasi ah oo ay la lahayd teheraan si loo gaaro heshiis kumeel gaar ah oo nabadeed saraakiisha maraykanka waxay ka cabsi qabaan in haddii yuhuuddu ay disho guddoomiyaha baarlamaanka iiraan maxamed baaqir khalibaaf ama wasiirka arrimaha dibadda cabbaas carakji taasi burburin doonto wadaxaajoedyada nabadda warbixintu waxay tilmaantay in dilalka lagu bartilmaameedsado hogaamiyaasha sare ee iiraan ay qayb ka ahaayeen istaraatiijiyada yuhuudda tan iyo bilowgii dagaalka hase ahaatee walaaca maraykanka ayaa sii xoogeystay markii wadaxaajoedyada xabad joojinta ay si dhab ah u bilowdeen bishii abriil sida ay sheegeen saraakiisha la hadlay wargeyska maraykanku wuxuu xitaa dalal kale oo gobolka ka tirsan ka codsaday inay uga digaan iiraan suurtagalnimada in yuhuuddu ay beegsato khalibaaf iyo aragji maadaama iskuday dil uu sababi lahaa in wadaxaajoedyadu ay fashilmaan dagaalkuna uu dib u qarxo saraakiisha maraykanka waxay qireen in xilligii ugu kululaa ee dagaalka labada mas-uul loo arkayey bartilmaamidyo sharci ah oo dhinaca yuhuudda ah maadaama yuhuuddu ay doonaysay inay meesha ka saarto dowladda iiraan laakiin markii wadaxaajoedyadu si rasmi ay u bilowdeen washington waxay rumaysaneed in dilkooda uu soo afjari doono wadahadallada warbixintu waxay intaasi ku dartay in maamulka madaxweynaha saliibiga maraykanka donald trump uu bishii maarso ogaaday in ugu yaraan khalibaaf uu ku jiray liiska bartilmaamyadada yuhuuddu islamarkaana sahaynadu ay ka codsadeen in ay beegsadaan saraakiil iiraaniyiin ah ayaa sheegay in khalibaaf uu laba jeer si dirqi ah uga badbaaday iskudayo dil ah oo la doonayay in lagu khaarijo mar dagaalkii labaiyo tobanka maalmood socday ee juuna labada kun shan iyo labaatanka mar kalena dagaalkii sanadkan markii yuhuuddu ay duqeeyeen kulan qarsoodi ah oo saraakiil sare oo dowladda iiraan ka tirsan ay ku lahaayeen hooy dhulka hoostiisa ah oo buur ku yaalay waxay sheegeen in labada jeerba laga soo badbaadiyey burburka goobta la duqeeyey sidoo kale bishii abriil mar khalibaaf uu qorsheynayey inuu u safro islaamabaad si uu kulamo ula yeesho madaxweyne ku-xigeenka maraykanka d j fanse hay-adaha ammaanka iiraan ayaa ka baqay in yuhuuddu ay ka faa'iidaysato safarkaas si ay u disho isaga ama aragji sidaa daraaddeed iiraaniyiintu waxay dhexdhexaadiyaasha bakistaan iyo qatar ka codsadeen damaanad ah in yuhuuddu aysan fulin doonin weeraro qarsoodi ah oo lagu beegsanayo wafdiga iiraaniyiinta wargeysku wuxuu tilmaamay in diyaaradaha dagaalka bakistaan ay ilaalinayeen diyaaradihii wafdiga iiraan oo ay saarnaayeen in ka badan toddobaatan mas-uul laga soo bilaabo xadka iiraan ilaa islaamabad sidoo kale safarkii ay dib ugu laabanayeen markii ay kusoo laabanayeen tehraan ciidamada ammaanka iiraaniyiinta ayaa diyaaradaha ku wargeliyey xog sirdoon oo sheegaysa in yuhuuddu qorsheynayso inay weerarto diyaaradda islamarkaana laba diyaaradood oo dagaal oo yuhuuddu ay galeen hawada galbeedka iiraan ee u dhow xadka ciraaq arrintaasi awgeed diyaaraddii waxay si degdeg ah ugu degtay magaalada mashad halka oo wafdiga uu safar dhulka ah oo qaatay ku dhowaad siddeed saacadood kaga sii gudbay ilaa tehraan dhanka kale sarkaal amni oo yuhuudda ka tirsan ayaa uu sheegay telefishinka afar iyo labaatanaad isagoo ka jawaabaya warbixinta markaa yuhuuddu ay go-aansato inay qof disho way dishaa aad baad umahadsantaha abushayba weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal culus kala hortagay murtadiinta bangarafta oo hawada sare ay ka ilaalinayeen diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka kuwaasi oo duulaan kusoo qaaday deegaanka farsooley dagaal culus oo ka dhacay duleedka deegaanka farsooley ayaa allah fadligii lagu jebiyey murtadiinta bangarafta kuwaasi oo iyagoo khasaare dusha loo saariyey dib u cararay diyaaradaha cadowga ayaa inta uu dagaalka socday duqeyn ka geystay deegaanka farsooley waxayna burburiyeen oo ay gubeen goobo ganacsi oo ay lahaayeen dadka shacabka oo ku yaala suuqa deegaanka farsooley sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buundiyarey iyo xaafadda bulofolio ee degmada afgooye dhanka wilaayada baay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay saldhig maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin gudaha magaaladaasi waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa qalab sirdoon oo ka yimid dhanka maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya warbaahinta fadhigeedu yahay dalka lubnaan ee almayaadiin ayaa daabacday warbixin ay ku sheegtay in magaalada muqdisho la gaadhsiiyey shixnad ay ku tilmaantay qalab casri ah oo loogu talagalay sirdoonka iyo isgaarsiinta militari kaasi oo ka yimid dhanka maamulka gumaystaha yahuudda sida lagu sheegay warbixinta shixnadan ayaa muqdisho timid labaatan iyo kowdii bishii soo idlaatay ee juun iyadoona qalabku uu miisaankiisu gaarayo ilaa iyo haltan markaana uu ka koobnaa aalado casri ah oo loo adeegsado dabagalka iyo sirdoonka iyo isgaarsiinta ciidamada warbixintu waxa ay intaasi ku dartay in qalabka lagu soo raray magaca gaalada qaramada midoobay iyadoo safarkiisa la mariyey magaalada nairobi ee dalka kenya ka hor inta aan loo gudbin caasimadda soomaaliya ee muqdisho almayaadiin waxay sidoo kale sheegtay in markii shixnadu gaartay muqdisho ay la wareegeen hay-ado sirdoon kala wareegan ayaa ka dhacay gudaha xarunta gaalada qaramada midoobay ee ku taalla aagga garoonka diyaaradaha aadan cadde warbixintu waxaa kale oo ay ka dhawaajisay in xogtan ay ka heshay ila aan la magacaabin oo la hadlay warbaahinta iyagoo muujiyey halista ku gadaaman arrintan iyo inay soomaaliya martigelinayso falkan iyo kuwo kale oo ka halis badan ilaa iyo hadda ma jiro wax war rasmi ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay dowladda ridada ah ee soomaaliya iyo maamulka yahuudda iyo xitaa xafiiska gaalada qaramada midoobay waxayna u muuqataa in si cad oga aamusayaan arrintan oo ay si wada jir ah u wada og yihiin warbixintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo dunida ay horay u aragtay xaalado badan oo ka dhashay tallaabooyinkan oo kale mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa waa fadeexaddii bigasos oo ahayd barnaamij basaasida ah oo ay samaysay shirkadda yahuudda ee n s o gruuba qaab qarsoodi ahna loo geeyey dalal badan taas oo sababtay dhimashada boqolaal qof iyo dhicidda xogo tira beelaah dab khasaare geystay ayaa ka kacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya saadiq muumin ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya saacadihii lasoo dhaafay waxa uu dab xooggan ka kacay kaalin shidaal oo weyn ah oo ku taalla bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee dalka soomaaliya dabkan oo holiciisu cirka isku shariiray ayaa khasaaro lixaad leh gaarsiiyey akaalinta shidaalka kaas oo soo gaaray ilaa iyo galinkii dambe dadaallo xoogan oo dadweynuhu samaynayeen ayaa sababay in dhowr saacadood kadib lagu guulaysto in la xakameeyo dabkaasi iyadoona si weyn looga hortegay in uu ku faafo meheradaha ganacsi ee ka agdhow akaalinta ilawareedyo ayaa sheegaya inuu jiro khasaaro hantiyadeed oo aad u ballaaran oo dabkaasi geystay iyadoona ay gubteen qaybo ka mid ah akaalinta shidaalka iyo hantidii kale ee ku dhoweed goobtaasi sidoo kale waxaa la soo warinayaa in dhaawac uu soo gaaray ugu yaraan hal qof oo ka mid ah dadkii gurmadka u fidinayay islamarkaana deminayay dabka ka kacay kaalinta shidaalka ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacinin sababta keentay dabkan iyadoo weli uusan jirin tirikoob sugan oo muujinaya khasaaraha dhabta ah ee dabka ka dhashay guud ahaanba magaalada boosaaso ayaa la soo wariyey in aysan lahayn dabdamis ku filan taas oo marar badan lagu eedeeyey maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland aad baad u mahadsantahay saadiq kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada ajubbada hoose iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka degaajubbada hoose ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inooga diyaariyey shirweynahan u soo idlaaday mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaanka dhaqanka ee wilaayada ayaa diiradda lagu saarayey waxyaabihii u soo qabsoomay sannadkii lasoo dhaafay ee kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri islamarkaana la iskula meel dhigi lahaa howlaha hortebinta leh ee sannadkan cusub ee kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri gebagabadii kulankan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxaana intii uu kulanku socday la isla meel dhigay qodobadii shirka looga hadlayey oo ay ugu horreeyaan la dagaalanka noocyada kala duwan ee daroogada taas oo wilaayada ka soo gasha goobaha uu cadowga xoogga kaga haysto gobolka ugu horrayn waxaa kulankan laga akhriyey bayaan rasmi ah oo ay ku midaysan yihiin dhinacyadii shirku uu dhex maray ee wilaayada jubbada hoose iyo hoggaankeeda dhaqanka alijtimaaci atashaa'uriyi bayna wilaayati jubba sufla wa majlisi nuqabaa'iha shicaaru ijtimaac qowluhu tacaala wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan marti sharaftii kulankan lagu soo maamuusay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa doctor xanafi cabdisheekh waxaan awalan u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala kulankan qiimaha badan ee ay noogu yeertay wilaayada jubbada hoose ee waaligiisa iyo arkaantiisa iyo salaadiinta nuqabada gobolka dhan ay wada fadhiyaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayra wakahara allahu amhaalakum in maanta wadatashi wilaayada ee nuqabadeeda iyo arkaanteeda iyo culummada umartida ay ugu yeerto qorshihii lagu dhaqaaqi lahaa sanadka cusub ee hijriga kun afar boqol afartan sideed oo intaasaakoo dhan maantao dhan loo fadhiyo talo iyo tashi iyo niqaash iyo qodobo loo fadhiyo waa waxaan ilahay ku mahadinay subxana wa tacala ilahina waxaan ka baryayn inu ajr xsaan naga siiyo sheekh maxamed ballih oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa isaguna kelimad ka jeediyey shirkii u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaanka dhaqanka maanta ninkii caqli leh hadduu shiikh yahay iyo hadduu shariif yahay iyo hadduu dhallinyaro yahay iyo hadduu nabadoon yahay caalamka meeshuu rabo ha ka joogo dadkan luqadooda ku hadlayno soomaalida meel kasta ha jooga kuwa koonfur afrika lagu cayrsanayo kuwa guryahooda laga barakicinayo kuwa meelo kala jooga way arkayaan maanta soomaaliya waxa ku socda qaybta habeen hore waa dhegaysanayseen atlantic consayn odhanaya maraykanku uu odhanaya waa in sida loo boobayo waddanka qayb laga ahaado maraykanku waa inuusan iska taagnaan bay leeyihin boobka waddanka ka socda soomaaliya waa meel buuxda waa in laga qayb galo habeen hore waa dhegaysanayseen waxweye waa talay siinaysaa dhinaca hoggaanka dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa u hadlay suldaan xaydar suldaanka beesha dareed iyo suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxbaan isla meel dhignay waxaasna inshaa allahu ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inaas garab nagu siiyo waana fuli doonnaa ilaahay idinkiisa sannadkan cusub kolle waxaa la arki doonaa taariikh cusub maadaama aan joogno gobolka jubbada hoose wax hora loo arkan ayaan qaban doonnaa ayaa odayaasha iyo maamulka ee culamaa u diinka aan ku ballannay waana ka soo baxi doonnaa ilaahay aan isnoo garab galanay asnoo suurta gelin waa ka rajaynaynaa yuhuud baa inugu soo korodhay annaguna qudus baan halkan maarataay ka difaacaynay oon ga dagaalamaynay oon westgate maarataay aan u weeraraynay iyaguna maantayba guryahanagii inoogu yimaadeen marka yuhuud oo meelaan u marran weynay ilaahay hadduu keeno ilaahay ma keenaan leenahay ha baabi'yee oo cadowga lama tamaniyee waan u midaysannahay waan u diyaargarownay ahdaaftanada ayay ka mid tahay naf iyo maal iyo wakhti waxaan haynana waa ku bixinaynaa insha allah insha allah insha allah ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis annaga markaan kan walaaye ahaan waxaa diyaar idinla nahay in aan idinla shaqayno wax allaala hoyshin iyo oo idin fududaynayo in aan diyaar idinkula noqno hadi ilahi subxana wataala ogolaado waxba idinka mahkad doono haddii ilahi subxana wataala ogolaado idinkana waxaan idinka doonaya walaalayaal inaan istaagtaan fadhiga laga kaco wa akhiiran walaalayaal warkay waxaan kusoo gebagabeynayaa waxaad ogtihiin oo dareensintiin dadka ulmo waaye ummaddu waxay ku hormartaa diin waxay ku baaba'daa diin la'aan ummaddana marka diin aan ka dhisno ummaddana diinta aan ka dhisno jiilkan soo kacayo maanta dhalanayo oo imaanayo haddii maanta diin la'aan noqdaan ummaddaas waa roganti haddii jiilkan hagaagsan yahay oo madaarista iyo meel kasta ay ku fiican yihiin ummaddaas khayr ba loo rajaynaya shirweynahan u soo xirmay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaanka dhaqanka ayaa la filayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaqangeliyo qodobadii ka soo baxay oo dhammaantood waxtar u lahaa bulshaweynta ku dhaqan guud ahaan gobolka mahadsanid bukhaari wilaayada abaay ayaa olole caafimaad oo lagu daaweynayo xoolaha la dhaqda ka fulisay deegaano ka tirsan wilaayadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo haya tan iyo wixii ka dambeeyey markii maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaan qaybta xanaanada xoolaha uu ku dhawaaqay xamladii loogu magacdaray kor u qaadista caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo waxaa inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya durbo ka bilowday ololahaasi wilaayada islaamiga ah ee baay dhakhaatiir iyo holwadeenno shaqadan loo xilsaaray ayaa gaaray deegaano kala duwan waxaa deegaanada laga fuliyey ololahan gurmadka caafimaadka xoolaha oo ujeedkiisu ahaa ilaalinta caafimaadka xoolaha ka hortaga cudurrada faafa iyo kor u qaadidda wax soo saarka xoolaha ka mid ah magaalooyinka madiinatul kheyr oo hoosaga magaalada baydhabo iyo deegaanka bisiqcade ee hoosaga degmada buurhakaba ololahan waxaa ka qayb qaatay dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha kuwaas oo sameeyey baaritaanno caafimaad si loo ogaado xaaladda guud ee xoolaha intii uu socday ololahan waxaa la baaray xoolo kala duwan oo isugu jira geel lo iyo ari waxaana la aqoonsaday xoolihii u baahnaa daryaal caafimaad sidoo kale xoolaha xanuunsanaa waxaa la siiyey daaweyn ku haboon halka qaar kale loo sameeyey wacyigelin qaabka looga hortagayo cudurrada faafa ugu horeyn mid ka mid ah dhakhaatiirta ku howlan howshan gurmadka ee uu wado maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa ka warbixiyey qaabka ay shaqada ku socoto annagoo ah maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada shabaab almujaahidiin qismigiisa xanaanada xoolaha waxaan joognaa goobta ruble deegaanka bisacade degmada buurhakaba gobolka baay waxaan maxaan ku rahdaayey hadda daaweynaynaa geel baan daaweynaynaa oo maxaan ku rahdaa ad arkaysaan idinkaba geelaas waxaan ka daaweynaynaa maxaan ku rahdaay dhowr cudur sida gooryaanada sida maxaan ku rahdaayey shirinta iyo yaaqilka sida maxaan ku rahdaayey karfadda sida maxaan ku shimbirka sida maxaan ku rahdaayey anemiyada maadaama geela abaar uu soo maray haddana uusan weli maxaan ku rahday sida ribo qabsanin anemiya ay jirto shimbir baa jiro marka insha allahu tacaala daawooyinkaan siinayno maxaan ku rahdaayey geela gooryaanada waxaan siinaynaa albendazol boqolkiiba toban iyo maxaan ku rahdaay waxaan kaloo siinaynaa neromek daawo la yidhaahdo iyadana maxaan ku antiwormis ah waxaan kaloo maxaan ku rahdaay isticmaalaynaa oon geela siinaa multivitamin aan ku duraynaa wixii anemiya ah wixii shimbir ah calfoset iyo daawa trim baan ku duraynaa iyo multivitamin waxii kaloo infectionni iyo noocyadaasa waxaan isticmaalaynaa maxaan ku rahdaa okista geela waxaa jira geela qaar oo cadha iyo wax noocaasa qabo isagana waxaan siinaynaa ibamactin marka insha allahu tacaala howshaasaan ku jirnaa waana sii wada doonnaa hadduu ilaaha yidhaahdo markana aan eegno qaar ka mid ah dadka xoolodhaqatada ee ku dhaqan deegaanka bisqacde ee hoosaga degmada buurakaba oo ka hadlaya gurmadka caafimaad ee loo sameeyey xoolahooda alxamdulillah awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa uma hadnayaan meel aan ka hadalay aan hato deegaanka eroog degmada buurhakab way oo khaasatan garsheen ay bisqacadda geedka subaxdan oo jimaado e may baa ninkooyay ilaahay xifdiya dhakhaatiir xarakad hadartii yaa ninkooyan eringa qabni erinkiyan inin daaway erinki hergebgabi erinki ajiisanay erinki haashanay walay walbuufi erinki eednaninka habay maasha allah ilaahay baa kama hadsan subxaanahu watacaala kadib dhakhaatiirtii ama hadnaqaan ilaahay xifdii ilaahay garabshu hagala ilaahay daawadii daawaniinka dara eedidaanin karaamay eedidaanin ixtiraamay alxamdulilah eerinkiina waalnin daaway fadliga ilaahay howladaa inu noo ka dhex jarno islaamka waliba maarna muslimiinta waliba harakada al-shabaab yanin koyti alxamdulilah baahiduuna qabni hoolag waliba ajiiska gadan daawo oo waliba iiban haynana ninshaani hantidii waliba maarna ilaan daawidi iyo iiban hayna waliba nin mari hataa waliba waliba geela waliba ganin kursi saaran suntana nin mari waliba wah wali una rabnayna nin sameey alxamdulilah alihi ku guulayo islaamka alihi guulayo alxamdulilah ilaahay fadli shay alxamdulilah cali cabdiraxmaan waxaan joogaa bisigcadde ugu dambeynna xoolodhaqatada deegaanka madiinatul kheyr oo saga magaalada baydhabo ayaa ka waramay shaqada baaritaanada iyo daaweynta lacag la-aanta ee loo sameeyey xoolahooda wadankeenna waa madiine magacageenna waa kasii ilaahihin barakaayo daawo kheyrood waliin kuweel wal induri wal daawa ilaahay ha daawo goba eedaan ka baahanayma erinka waa jirinayba hergeb iyo ilaahay amarishay waa gorayaan iyo warafoo wala arhaaw iyo waxaas un waayo ina ilaahay barakaayo maasha allah iyada idinkana ninka daawey dad walaalo ina inka wayaan maasha allah ka mahadsanna iyadan ka mahadsanyiinta walana in daawayeen daryeel caafimaadan ninshaani lacag laange maasha allah ilaahay barakeeyo walaalaha muslimiinta iyadan ka mahad celiyaan maasha allah madiinatu khayra joog waxaa joogaa madiinatul khayr yaa jooga iringa nin daaway ilaahay arooba walooyada islaamiga ma inku mahad celiyaane hoolaan oo hergeb iyo ajiis iyo ilaahay arooba eedanka baahnaan yaa ninshanan mahadsanyiin khayr allaha siiyo boqolkiiba boqolaa mahadsanyiin
oolahan gurmadka caafimaadka xoolaha wuxuu gacan ka geystay yaraynta halista cudurrada ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo taageeridda nool maalmeedka bulshada ku tiirsan dhaqashada xoolaha nool waxaana lagu talinayaa in oolahan oo kale si joogto ah loo qabto si loo xoojiyo caafimaadka xoolaha loona kordhiyo wax soo saarkooda maadaama baaritaanka iyo daaweynta joogtada ah ay yihiin tiir muhiim u ah xanaanada xoolaha waa tallaabo muhiim ah xoolodhaqatada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee uu qaaday maktabka diiwaanka sekada xarakada shabaab ulmujaahidiin oo mas-uul ka ah daryeelka iyo ka warqabka xoolaha la dhaqdo aad baad u mahadsantahay bashiir ugu dambeyntii munaasabad lagu daahfuriyey cerbiyood ayaa ka dhacday deegaan hoostaga ah degmada baardheere ee wilaayada gedo xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey ceelkuna hawshiisi fudud inoguma hergeline mixan iyo shiduu soo mariyo toban maraaxiile marinaanu fadhinay marna miyi i magaaliyo musaacado ka doonnay marna waa inaan mishiinkii qoday magaalada uga yeernay kadib isku-tashiiyo isgacanqabsi ay samaysay beesha leysaan oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga iyagoo allah kaashanaya kadibna gacan ka helaya wilaayada islaamiga ee gado ayay ku guulaysteen inay ceel riig ah oo biyo macaan ay ka hergeliyaan mid ka mida deegaanadii ugu oonka badnaa abaartii lasoo dhaafay ee beesha ay degto kuna yaallo wilaayada islaamiga ee gado deegaanka laga qoday ceelkan riigga ah waxa uu soo maray marxalado kala duwan xilligii abaartii wuxuuna ka mid ahaa deegaanadii ugu darnaa ee biyola'aantu ay ka jirtay waxaana xilligaasi wilaayada ay deegaankan ku bixisay juhdi dheeraada maadaama uu ka mid ahaa deegaanadii ugu liitay abaaraha oonka badanna uu ka jiray deegaankan aan ka sheekeynayo waa deegaanka abaq aluul oo ku yaalla inta u dhexaysa deegaanka shanqolow iyo degmada baardheere isagoona degmada baardheere u jira ku dhowaad soddon kilomitir muddo ay beesha leysaan waday dadaallo dheeraad ah geed fadhi wadatashi qarash uruurin gacmo isqabsi tala isweedaarsi iyo safarro dhaadheer kadib waxay ku guulaysatay beesha oo dal iyo dibadba hawshan ka waday in ceel macaan oo riigga ay deegaankan ka hergeliso kaasoo insha allah aan rajaynayno inuu wax badan ka beddeli doono oonkii iyo haraadkii deegaankan ka jiray munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka ceelka laga qoday oo beesha leysaan ay xarigga kaga jaraysay ceelkan ay deegaankaasi ka hergelisay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado golaha nuqabada wilaayada waxgarad iyo marti kale oo kala duwan oo ka yimid meelo ka baxsan wilaayada ugaas xasan aadan maxamed ugaaska beesha leesaan ee wilaayada islaamiga ee gado oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey marxaladihii laga soo maray ceelkan iyo oonkii deegaankan ka jiray anuu ahaa baalileysa ahmed manax ugaasye oo wilaaya islaamiga gedo ceelkan deegaankan macnaha inshaalla ku qodi muddo badan ayaa deegaankan laka oomanaaye oon olin sheega korno oo mana marxaladooyinsu ishamari mana ilaahay subxaanahu wa tacaala layli manaha ku sheekayi kor yalaha mari alxamdulilaah markii macnaha iska tallani ee, walaalaha oo deegaankan macnaha insheel ka dhalay oo dibad ama dalka roogan iska tallani in macnaha deegaankan laka wada eel riig ah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inayn suurtageliyey ee, waa ka kahatay manaha ummadda muslimiinta oo dhan wada faa'iidaysadahayno manaha ku wada waraabahayan ayaal macaanga ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey ilaahay subxaanahu wa taala arrintaas inayn suurtageliyey ee, runtii ee, dadka hata deegaankan ka noolna ayalkan hata maana deegaankan ka boqi eedi iyada laynka faraxay ee, farxad oomaba laynkoba korna yaa runtii deegaankan laka farahay madee ayalkan boqi marka waa tan hatiisan argahaytan mana dadki macnaha inshaad mana biyin haysana ee wakhtiyaalka ta lahamari manaha halkii dirgan la gadaay nus dollar ama hal dollar mararka qaar manaha waaba saadi oo booydi layn dhaamiyaay ee muddooyinka mayl raay arday dadka muslimiinta ee manaha aan dhaamiyaayeen laakiin alxamdulilaahi bifadlilaahi hata macnaha inshaada ayaal macaanga ilaahi subxaanahu wa tacaala deegaanka inku biyi oo waana deegaanka ka bogi taas mayma haddii isku laha ilaahi subxaanahu wa tacaala hada wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mida golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa beelaha kale ee dega wilaayada ugu baaqa inay ku daydaan walaalahooda leesaan allahana ay talada saartaan gacmahana ay isqabsadaan ceelkan loqoday dad baa juhdi ku bixiyey xoolahoodii ku biimeeyey dadna waa ugu kaalmeeyeenoo waa ku garab istaageen biyaa laga helay waxaa intannada kale sunnatun xasana noo ah inaan maaragtaa ku dayanno oo kudayasho fiican aan ku dayanno oon ceelasha qodannoon dhulka qolo walba ay isku tashato oo aan gacmaha dadka la suginaya allah inta sacabada loo dhigto ficil arrintaa loo beddelo isku tiirsi bay laba gacmood tabar ku yeeshaane hadday midigta keliya taagan tahay tahar ma goyse afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado naqiib xasan cusmaan biixi oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey beesha leysaan oo dadaal iyo juhdi dheeraada bixisay islamarkaana samaysay iskaashi ballaaran oo kudayasho mudan allahu subxaanahu wa tacaalaa baan mahadoo dhan u celinaynaa allihii naga dhigay dad muslimiin ah kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allaahuna waafajiyey allahaasaan mahadoo dhan u celinaynaa beesha reer laysaan ee isku tashatay ee maxsumiintooda dibadda jiro iyo kuwooda dalka joogaba tashi ku gaaray inay oonka kaga baxaan dhaqaalahooda iyo maskaxdooda iyo fakarkooda ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina xasanaada in ku kabo soomaalida kale in la degan gobolkana waxaan rajaynaya inay ku soo dayan doonaan in kuna soo hiraadin doonaan arrintaas samaysoona aad u wanaagsan hadda waxaad joogtaa inaad dadka waraabiseen jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacala ha idiin barakeeyo naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir naqiibka beesha reer garaad oo isagana goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyey biyola'aantii ka jirtay xilligii abaarta deegaankan wuxuuna tilmaamay inuu ka mid ahaa guddi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay abaarta u xilsaartay oo deegaankan soo gaaray isagoona ka warbixiyey farqiga u dhexeeya xilligaas iyo maanta oo deegaanka ceel biyo macaan laga helay ugu horrayn waxaa mahad iskale ilaahay subxaanahu wa tacaalaa allihii nagu galladaystay nagu mannaystay nicmooyin fara badan oonaan koobi karin wamaa bikum min nicmatin fa min allaah wax kasta oo nicmo oon haysanno ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaalaa intaas bacdigeed waxaan mar kale u mahad celinayaa beesha reerlaysaan ee isku tashiga iyo isku tiirsanaanta qiimaha badan samaysay oo maanta wax indhahannaga ay ku farxaan maaragtay ay hayaan aniga degmada hadda aan joogno ama deegaankan waa markii labaadoon imaado labadii jeeroon imaadayna laba marxaladooda kala duwan baan kala kulmay dadkii waxaan ka mid ahaa abaartan gobolka dhex socsocday oo xarakada ay u xil saartay ummadda maaragtay muslimiinta ee baahidooda iyo ka warqabitaankooda hamayn hamayaha ka mid ah bishii ramadaan toddobaad inay hayd aan filahayaan ku soo hoyanay tuuladan hadda aan joogno oo abaqhaluul ayadoo waxaan imaannay oon ba'an uu ka jiro oo dadkii wax ay ku afuraan ay garan la'yihiin xilligaas bacdigeed booyaad baa waxaan oga yeernay meesha liyaa baar dheero oo laga yaabo hadda inay soddon kilomitir ama labaatan iyo xogaa ay noo jirto booyaadda ayadahayd baan halkii ku wada sugnay oo noo imaaday oo hameenkii maarata aan ku suxuurannay halkaanaan barin hameenka ayada ahayd safartii labaad oo iigu xigtay waa middaan wax ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyaan kala kulmay ceel burqanahayo ummaddii oo maaragtay nashaad iyo biyodhaamin iyo farxad iyo maaragtay ay ka muuqato waa wax marka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado wuxuuna waaliga beesha ugu baaqay inay dadaalka dadaal ku daraan islamarkaana weli ay jiraan deegaanno kale oo beesha ay degto oo oon uu ka jiro kuwaasna ay ceelal u qodaan ilaahay baannu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahigii noo galay nimcooyinka aan la koobi karin alxamdulilaah uma alxamdulilaah mar labaad waxaan rabnaa marka inaan dhahno dadkii muslimiinta ahaa ee gaar ahaan beesha reer liisaameed ee maalkooda diyaariyey iskuna dayay in ay soo saaraan runtii ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashanayo u raadiyaan ummaddoodii biyo ilaahayna waafajiyey waxaannu leennahay dadka ayagaa ee ogaasku ugu horreeyo intay juhdi mareen samadoonnadii asaga ku xigay dhammaan waxgaradka beesha waxaannu leenahay jasaakumuallahu khayran juhdiga aad bixiseen juhdi wuxuu ahaa runtii waxaa weya indhaha laga laaba karin safaradiin ayaa badnaa waxaa weeyaan dalabkiina ayaa badnaa celcelintiin ayaa badneed in badan ayaad wakhti badan bixiseen waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran dee waxaa la yidhahdaa ma ogtahay ninkii waxaa weeyaan tiitiin tallaasho maxaa la dhihi jira tamar macno soo mehen marka waxaa weeyaan maanta adinka waxaa tallaalateen runtii tamartii waxaannu leennahay gacanqabadka aad samayseen iyo ummadda maanta waxaa weeyaan sunnada wanaagsaneed u jidayseen dad badan ayaa idinka dayo doona insha allahu tacaala waxaannu leennahay reerkan reer liisaameed ee waxgaradka ah ee isxilqaamay dadaalka aad bixiseen sii labalaaba meelo badan ayay baahi ka jirtaa sida waxaa weeya macallidheera oy cidda degan tahay iyo dhul aad iyo aad u fara badan yacnii qoondhood nafteedu ay beesha degan tahay dhul fara badanoo waxaa jiro beelaha ay degan yihiin reer liisaameed biilaantan ay ka jirta ayaa jiro waxaannu idin leennahay isku dayda oo wanaagga isiga dayda oo waxaa weyan tillaabada raggaan ay qaadeen rag badan oo maal haystaa jira ayagana ha qaadeen tillaabadaasoo kale ha la qaado ummadda waxaa weeyaan waxaa loo qabtaan idin leennahay tallaabadan ay qaaday beesha leesaan ee degta wilaayaadka islaamiga gaar ahaan qaybteeda degta wilaayada islaamiga ee gadow ayaa qayb ka ah horumar ballaaran oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee ku tallaabsatay wilaayada islaamiga ee gadow kaasoo si weyn hadda looga dareemaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada maantana waa kaa la qodo micno loo yeelay waa kan muxsiniintii arliga lagu marxabaynayo waa kaa malaaqii iyo maamulkiiba martiqaad loogu sameeyey aad buu u mahadsan yahay abuuxasaan ayuu kaasii ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda andalus maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu